haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali raja oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socoteeya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal ummadihii gobonimadooda u soo halgamay taariikhdoodu siday ina barayso dhaqdhaqaaq kasta oo waddani ahi wuxuu lahaa xoogag la col ah oo shisheeye iyo sokeeyaba isugu jiray colka shisheeye waa kii inta badaha shishadooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraad ah oo uu ka heli karo waxaa isaguna jiray col sokeeye oo isiir ahaan ku abtirsanayay isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka halis badnaa dhaqdhaqaaqyada wadaniga ahna uu gumaysigu kula dagaalami jiray dhaqdhaqaaqii xornimadoonka soomaaliyeed ee ay leegadu hogaaminaysay waxba kama uu duwanin kuwii la-ayniga ahaa ee dunida saddexaad ka jiray sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen colkooda shisheeye wuxuu ahaa talyaani oo markuu ingiriisku koonfurta ka qabsaday si aad u firfircoon ugu halgamayey inuu ku soo noqdo oo mar labaad uu gumaysto leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaa gaashaanka ayay ku dhufteen taana waddaniyiin fara badan baa sida iyo saxariirba ku mutay yeelkeeda sida laga yaabo in waayeelku uu weli xusuusan yahay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii iyada oo dhabtii ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka ay koonfurtu dal xor ah noqoto inta ka horaysana loo dhiibo talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah go-aankaas isaga ah talyaanigu guul buu u qaatay wuxuuna u fasirtay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jirayoo laga dhacay suu markiiba wuxuu bilaabay siduu u nuxursiibi lahaa oo tobankaas sano ee dabadood uu dalku xoroobayo waraaqaha rasmiga ah uu kaga tirtiri lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa soddon ilaa konton sano umase suuroobin kastaba ha ahaatee loolan hor leh oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka dhex aroosmay maamulkii talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii leegada ku ururayso ayuu go'aansaday inuu isna samaysto col sokeeye oo uu kula diriro kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo soomaaliyeed wata asii gumaysi raaca kuwaana waxaa hawl looga dhigay fikradaha maamulkii gumaysiga inay dadka u qurxiyaan inay ka dhaadhiciyaan weligii iyo waaqiis inaan talyaani dalka ka bixi doonin gobonnimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay xisbiyadaa kasakow gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu dhex sii daayay tobannaan jaajuus oo halgamayaasha inta dhex gala shaki kala geliya dadka inta isway eel u heelanna si walba u cadaadiya labadaas colba si siman ayay leegadu ula dirirtay isagana rawday wixii lagula diriri jirayna waxaa ugu badnaa hubka ay soomaalidu isku halayn jirtay mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada kaasina wax meelo fogfog laga doono ma noqon wuxuu gacantooda ku jiray maansayahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goor maansadooda ku ceebayn jiray soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray basaasiintii muuqa iyo magaca soomaaliyeed ahayd asii aan ka sariigan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u wiiqaan una lugooyaan allah u naxariistee maansayahanadaas waxaa ka mid ahaa cismaan kenadiid oo reer hobyood ahaa sida maansadiisa laga garan karana jaajuuska aad u daraabi jiray gabay caana oo halkudhagiisu yahay iyo u garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tuduc ka mida wuxuu ku soo qaaday welibana ku habaaray ninka gumaystaha u basaasa ee isagoo u xeelanaya wax dheef iyo garaaddo uu ka helo dhulkuba uu ganac ka yahay wuxuu yidhi galladaha ilaah iyo xurmada garabna jaajuusay wuxuu garabsanaya wax daran guuldarraystuhuye garaadada la siin waxa ag yaal geeli iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo garniqi doona xisbiyadii iyo kooxihii soomaaliyeed ee gumaysiga talyaaniga u garbayn jiray ayaa wadaniyiintii reer koonfurku waxay u bixiyeen barotalyan oo ah erey laga soo qaatay af talyaaniga bro italia oo macnihiisu talyaani taabac yahay waxaa ku jiray rag bulshada dhexdeeda magac ku lahaa oo si uun ay uga dhaadhacday in joogitaanka gumaysiga iyo la saayididiisa ay dantooda ku jirto mowqifkaas isaga ah ee midka ummadooda si walba uga duwanaa ayuu gumaysigu ku waxsiin jiray haddii ay boolis ama tiftif ahaayeenna dibindaabiyinta wadaniyiinta ayuu ku dallacsiin jiray sidaa darteed waxay barootalyanku ahaayeen col sokeeye oo xoogagii gobonnimada u halgamayey midkii shisheeyaha uga daraa haddaba kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii ayaa cismaankiina did wuxuu tiriyey geeraar uu dacaayad ula jeeday islamarkaasna maad miiran ah isaga oo barootalyanka baryo iyo dhuuni raacnimo ku ceebaynaya hase ahaatee wax ka sheegga kooxahaas toos uma uu geline waa u soo meelo marmaray wuxuu ku daray tilmaan farshaxanimo leh oo uu ka bixiyey bahasha yaree reer magaalka guryaha kula nool soomaaliduna ay magacyada dhowrka ah u taqaan sida dumad bisad yaanyuuro dinnad iyo mukulaal cismaan wuxuu tilmaamay dhaqamada ay bahashaasi leedahay gaar ahaan midii isaga gurigiisa wax kaga noolay wuxuu la yaabay haddii bisadda cad loo tuuro sida firfircoon ee ay hawada uga qabsato markaas bay boortayeeri ama goolhaye tababaran ula ekaatay mar labaad wuxuu la irkigay haddii ay hilib yar meel ka hesho sida ay ugu xidato midda agteeda taaganna ay uga guulguusho ugana qadiso markaas buu u maleeyey bakayl hanti leh asiiqa duucnimo la googo-ay mar saddexaad wuxuu la ashqaraaray boorka iyo basaasta sida ay ugu dul leedahay ee meel kastoo xun ay ugu gab'i karayso markaas buu haweenay baali ah ku masiyey wuxuu yidhi dumadi waa wax batay oo beled nool ku dhaqmaayo oo haddana waa kala baabe midda beydka kan joogta basarka aan u arkay ma idiin bayinshaa haddii aada cad baruura bannaankaa ugu tuurto waa boodaa qabsataaye boortiyeeri miyaa hadday beerahma weydee baadi soora hesho tan kaloo barbar taagan marna biid kama siiso oo isbooxboox iyo qayliyo ba'naan bay la gashaayoo bixin maysa waxbee ma bakayl waxayaa gogashaan u bogayn iyo sariiraha kambirtaa iyo barsadaa ma jeclo oo bilic meel aan lahayn iyo boor unbay fadhidaaye baali naag amiya mar afraad wuxuu cismaankeena diid ka amankaagay bisaduu kolkay bidhaan jiir aragto siday isu ganto ee isku mar ay afka iyo jeeyahaba ugu hanato markaas buu iskula hadlay war wuxuu boodo dheeraa ma boqolyo baalalehba ma aad libaaxa oo reera u dhacayaa ma fardaha jaadka ugu baxdowsan ee baroorka lagu sheegaa ugu dambaystii wuxuu la ashqaraaray sida ay baryada u jeceshahay iyo inkastoo ay dhareegsan tahay sida aanay waana aan yowsiga uga gaboobin markaas bay la ahaatay bahashuba inay xubin ka tahay kooxaha barootalyanka loo yaqaan ee gumaysi taabaca ah markaas buu yidhi haddii baydida soor iyo barwaaqooyin la siiyo ama aan baahiyahaynin malaa waa u baxdaayo baryo dayn kari mayso oo dulli bay u bareeriye ma barootalyan baa waa runoo hubka lagu dagaalamo afku waa ka mid waxaana dhab ah murtidii saraan carabey ee ahayd xerbeegti murantaagatay xeelli hadashaay xubin rag isku waajahay hadday xayga ka caddaato afku wuxuu la xawl yahay magliga xawda kaa jara dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo